markana waxaad ku soo dhowaataan barnaamijkii xiisaha lahaa ee hambalyada iyo heesaha waxaa soo jeedinaya nuur xasan nuur buqaari iyo caashicuud
waana wanaagsan dhegaystayaal dhammaantiinba waa mar kale iyo barnaamijkeennii hambalyada iyo heesaha barnaamijka toddobaadkan waxaan dhegaystayaal idinkugu haynaa dhambaalladii aad noo soo darsateen iyo heeso isugu jira kuwii hore iyo kuwa maanta ay fanaaniintu ku luuqeeyaan dhambaalka ugu horreeya haddaan soo qabtana nuurow oon kaala boodo waxa uu naga soo gaaray hooyo maryan samatar waa beri waa hambalyo aroos aan ku bilaabe waxaa sidoo kale dhambaalkan ku jirta hooyo caashe axmed hooyo farxiyo yuusuf aabe jaabir muuse cali iyo faysal jaabir muuse waa dhammaan ilmo jaabir muuse jamaal ayaa ku jira cabdulaahi cabdirasaaq cawad zakariya muuse aadam yuusuf cabdinaasir iyo sidoo kale cabdulqaadir ilhaam ikraam waa ilhaam ikraan muna nasteexo iyo ruqyo dhammaantood waa ilmo jaabir muuse waxaa kaloo ku jirta xaawo jaabir muuse iyo muumino jaabir muuse maamo jamiilo maxamuud iyo caruurteeda dahabo sheekh maxamuud iyo odaygeeda iyo caruurteeda johro muuse cilmi iyo caruurteeda dhammaantood iyagoo isku duuban waxay hambalyo aroos oo aan lasoo koobi karin hawada u marinayaan cali jaabir muuse iyo marwadiisa aamino mukhtaar shariif oo dhowaan ku aqalgalay magaalada muqdisho waxay leeyihiin isku waaroobad khayr qabana rabbi hadinkala siiyo wiil i caano gabar iyo caanana way igu duceeyeen annaga waxaan leenahay aamiin bal dhinacaaga nuurow warqadda ugu horreysa dhambaalka ugu horreeya caasha waxaa nasiib u helay dadka kale ah doctor daahir jaamac muuse iyo farxaan maxamed madar maxamed maxamuud indhabuuri iyo maxamed dayib xaaji cumar cabdinaasir aadan yuusuf saciid maxamed daahir yacquub maxamed axmed nuur cismaan nuux mukhtaar cabdiraxmaan aadan iyo axmed cali jibriil yaasiin cabdi cabdilaahi maxamed daahir maxamed iyo cabdixamiid sheekh daahir aadan mustafe cabdi jaamac iyo weliba axmed cabdi ow cali mustafe nuur cismaan barkhad axmed cawaale iyo cabdirasaaq cumar cabdilaahi iyo xaaskiisa hiba mawliid ow cabdi abukar xuseen maydhane maxamed cabdi cali axmed jibriil cabdi cir iyo xamse macsuun nuur mawliid cabdi maxamed iyo hibe mawliid ow cabdi magool maxamed suldaan iyo fawsiya cabdilaahi cali dhammaan dadkan waxay hambalyo iyo bogaadeen ay hawada u marinayaan maxamed cabdilaahi mawliid iyo xaaskiisa hane maxamed jaamac oo siddeed iyo labaatankii bishii hore uu arooskooda uu ka dhacay magaalada hargeysa ducadu waa xaggiina baa la leeyahay waxaanu leenahay ha noqdeen kuwa isku waara oo ubadda kheyr qaba kala hela aamiin dhambaalkan quruxda badan waxa uu naga soo gaaray nabadoon cabdishakuur cali yaasiin abshir aadan maxamed cabdilatiif bare aadan iyo cabdinaasir aadan maxamed gaas iyo aabe zubayr cali isxaaq maxamed zubayr cali isxaaq iyo maxamed cabdishakuur cismaan iyo muscab cabdishakuur cismaan rayaan maxamed cabdishakuur aadan maxamed nuur hooyo maryan isaaq maxamed iyo iibiyo cali baa la yiri iyo ciise cabdi xasan iyo qureesho maxamed nuur maryan maxamed nuur iyo raxmo cabdishakuur cismaan waxaa kaloo dhambaalka ku jirta caasho macalin abuukar iyo dad kaloo fara badan waxaana iyagoo isku duuban islamarkaana kala jooga dalka gudihiisa iyo dibaddiisa ay hambaliyo tahaniyadah oo kaliya laaba u dirayaan farta iyo faraatiga la yiri usha iyo diirkeeda waa arooska iyo aroosadda baa la yiri waa tahay ciise maxamed isaaq iyo marwadiisa foosiyo gurow cabdi oo ku aqalgalay degmada bardaale ee gobolka baay waxay leeyihiin isku waara ubad khayr qabana rabbi hadinkala siiyo wiil i caano gabar i caanana way igu duceeyeen annaguna waxaan leenahay aamiin dhinaca heesaha nuurow bal haddaad noo soo qabatid heesta ugu horreysa ee barnaamijkeenna toddobaadkan caasha heesta ugu horreysa ee aan barnaamijkeenna heesihiisa gaarka ah aan ku daahfuri doonno waa heesta xafladii guurka la gaaray waxaa ku luqaynaya fanaanka dhallinyarada ah khaalid kaamil
haatan haddii aan dib ugu laabano dhambaaladii aad inoo soo qorteen waxaan hayaa warqad hambalyo dhalasho ah waxaana dirayaa aaba cumar yuusuf waasuge iyo hooyo madiine fiidow sabriye maxamed cumar waasuge iyo cabdikariim cumar yuusuf shariif cumar yuusuf iyo muuse cumar yuusuf nuure cumar yuusuf xaawo cumar yuusuf deeqo cumar yuusuf adeer maxamuud yuusuf waasuge iyo adeer muuse yuusuf waasuge adeer fari yuusuf waasuge iyo maxamed maxamuud yuusuf bishaar maxamed kiishow eedo xulbo yuusuf waa suge iyo eedo muumine yuusuf waa suge abti cabdulle fiidow sabriye abti faarax fiidow sabriye iyo abti nuur fiidow sabriye habaryar suuban fiidow sabriye habaryar muumine fiidow sabriye habaryar khayre fiidow sabriye iyo mukhtaar cabdi dhicisow cabdulaahi muuse ziyaad cali deeq muuse siyaad iyo dhammaan dadkaasoo kala jooga baa layiri magaalada muqdisho iyo gobolka hiiraan gaar ahaan magaalooyinka beledweyne iyo buulo burte iyo moqokori iyo meelo kale ayaa la leeyahay waxa ay tahaniyad dhalasho oo farxad leh ay u marinayaan hawada cilmi cumar yuusuf iyo marwadiisa qaaliga ah iqra macalim sabriye oo uu wiil ugu dhashay magaalada muqdisho wiilkaasi magaciisa laguma soo qorin dhambaalka laakiin waxaan leenahay ha noqdo kii dadkiisa iyo dalkiisa iyo diintiisaba anfaca aamiin anigana aamiin ayaanu raacinaya dhambaalkanna waxaa lagu soo bilaabay anagoo kale ah aabe macalin yuusuf iyo sidoo kale axmed macalin yuusuf xuseen macalin yuusuf iyo cabdisalaan macalin yuusuf iyo bishaar macalin yuusuf waa dhammaan ilmo macalin yuusuf mursala ku jira cabdulaahi saynab muuriyo waa nuuriye iyo maryamo iyo bishaaro iyo faadimo dhammaantood waa ilmo macalin yuusuf iyo sidoo kale asxaabta kale ah baa layiri cabdulaahi macalin xasan abshir macalin xasan iyo aamine macalin xasan iyo faadimo macalin xasan dhammaan dadkani iyagoo isku duuban waxay hambalyo u dirayaan madkariin macalin yuusuf iyo marwadiisa xaawo axmed maxamed oo wiil ugu dhashay gobolka baay gaar ahaan baydhabo janna wiilkaasi waxaa loo bixiyey cabdiraxmaan madkariin waxaana leenahay bay yidhaahdeen noqo kii diintiisa iyo dadkiisa iyo dalkiisaba wax u tara annaguna waxaan leenahay aamiin dhinaca heesaha ayaan mar kale jallaacaynaa heestaan idiin soo qabanayno waa heestaan kudhageedu yahay cisho noolba aadmigu cadowga iyo nacabkataan ka caabiyey kulamaan culloobine carab dalab laha nacay waxaa ku luuqaynaya allah u naxariistee fanaanka cumar duule cali
afku tale adduunyadu casho noolba aadmigu waxbuu ku cibro qaata allayleha waa runtiisa caasha waxaan filayaa in dhegaystayaal badan ay aad ugu riyaaqeen heestaasi cisho weliba aadmigu iyo fanaanka codka macaan allah u naxariistay cumar dhuulle cali haatanna waxaa noo baaqaya maxamuud yuusuf iyo xaaskiisa nimcaan cumar jahaad iyo carruurtooda oo kale ah nimhaan maxamuud yuusuf shucayb maxamuud yuusuf ariij maxamuud yuusuf iyo cabdifataax maxamuud yuusuf sumaya maxamuud yuusuf waxa ay kala joogaan baa layidhi dhagaxbuur iyo dalkan maraykanka waxaana ay hambalyo iyo ducaan lasoo koobi karin ay hawada u marinayaan maxamed maxamuud yuusuf iyo kowsar maxamed xaashi oo uu meherkooda uu ka dhacay magaalada xarfo ee gobolka mudug ee soomaaliya waxaanan ugu ducaynaynaa bay yidhaahdeen in uu ilaah arooskoodana soo dadejiyo isku waaraan guri barwaaqo ahna ay ku wada noolaadaan bashbash iyo barwaaqo weli dhambaaladii aad noo soo dirteen ayaan dhegaystayaal bartanka uga jirnaa dhambaalkanna waxaa dadka diraya ugu horeeya xasan maxamed cabdulaahi waxaa kaloo dadka ku jira ka mid ah cabdixaafid ibraahim cabdulaahi iyo faadimo yuusuf cabdulaahi sabaad yuusuf cabdulaahi iyo astaahil jaamac cabdulaahi iyo faadimo jaamac cabdulaahi iyo abti caydiid cabdi cabdulaahi iyo hooyo nuura cabdi cabdulaahi dhammaan reer cabdulaahi xuseen oo kala jooga daafaha caalamka o dhan baa layidhi waxay hambaliyo mehera oo farxad leh hawada u marinayaan lamaanaha dunida iska doortay baa layidhi deeq maxamed cabdulaahi iyo marwadiisa qaaliga ah sundus ibraahim oo xafladda meherkoodu uu ka qabsoomay baa layidhi hoteelka la yidhaahda kaafi ee magaalada burco waxaana noo soo daysaan bay yidhaahdeen heesta mashxarad ee uu qaado fanaanka qoomaal oo ay kula luuqayso maryam mursal waxaan ka cudur daaranaynaa in heestaasi aanan toddobaadkan idiin heli karin hase ahaatee nasiib wanaag waxaan idiin haynaa heesta wada noolaada oo nabad ku waara waxaa ku luuqaynaya fanaanka shay miradda carab
dhaqaale oo nabad ku waara dhammaan inta isguursatay iyo inta hadda isu dhexda soomaalida oo dhan waayahay dhankii dhambaalada aad inoo soo qorteen haddii aan dib ugu laabanno waxaan hayaa dhambaal tahaniyad dhalasho waxaana diraya ayeeye faadimo cabdi nuur bile iyo ayeeye xamdi cabdi nuur bile awowe maxamuud faarax cigaal iyo cali maxamuud faarax cabdi shaakir maxamuud faarax cabdiqani maxamuud faarax iyo jimcaale maxamuud faarax salaabaan maxamuud faarax mawliid maxamuud faarax iyo xamse maxamuud faarax munan maxamuud faarax ayaan maxamuud faarax iyo jaamac maxamuud xirsi dhammaan wax ay hambalyo dhalasho oo farxad leh ay halkan uga dirayaan cabdiqaadir shagaxle iyo marwadiisa qaaliga baa layidhi nimco maxamuud faarax oo ay gabari ugu dhalatay tuulada cali jaamac oo ka tirsan degmada gaashaamo gabadhaasi yar waxaa loo bixiyey qadan cabdilqaadir shagaxle waxaan leenahay qadanay soo barbaar oo noqotay dalkeeda iyo dadkeeda iyo anigana aamin ayaan raacinayaa hambalyo dhalasho farxad leh waxaa diraya baa la yidhi dadka kala ah ugu horreyn baa la yidhi dhambaalka waxaa soo qoray maxamed shaafi sheekh xasan oo jooga caabud waaq waa tahay asxaabta kale wakiil ka yahay gaar ahaan buu yidhi xaafadda waa beri ugu horreynna waan idin salaamaynaa buu yidhi daadihiyaasha barnaamijka hambaliyada iyo heesaha waa tahay marka xigta buu yidhi tahniyada dadka diraya ee dhalashada farxadda leh waxay kala yihiin buu yidhi abe muuse aw xaashi iyo hooyo xaawo aw axmed obsiye iyo abe axmed maxamed faarax iyo hooyo farax xandule warsame hooyo xaliimo aw maxamed obsiye iyo hooyo maryan cabdi obsiye hooyo luul cabdi obsiye iyo hooyo saynab cabdi obsiye iyo hooyo malyuun cabdi obsiye iyo cabdulqaadir muuse awxaashi iyo sidoo kale cabdirasaaq muuse awxaashi xasan muuse awxaashi iyo xuseen muuse awxaashi waa dhammaan ilmo muuse awxaashi oo khadar iyo fardowse iyo nimcana ay ku jiraan iyo ugu dambeyntii fadxiya sheekh xasan ismaaciil iyo xaawo sheekh xasan ismaaciil iyo maxamed sheekh xasan ismaaciil dhambaalka aad buu u dheeryahay wuxuu ku magac dheeryahay maxamed shaafi iyo yaasiin sheekh xasan ismaaciil dhammaan ehelka labada dhinac baa layidhi waa tahay gabadha iyo wiilkaas guursaday ee reer muuse awxaashi iyo reer axmed maxamed faarax iyagoo isku duuban waxay tahneed dhalasho oo farxad leh u dirayaan baa layidhi nagaada muuse awxaashi iyo seegeeda cabdirasaaq axmed maxamed oo afar iyo tobankii bishii disembar aan soo dhaafnay ee sanadkii hore laba kun iyo labaatan ay gabar ugu dhalatay magaalada burco waxaana loo bixiyey baa layidhi sidra cabdirasaaq maxamed ducada waa dhankiina baa layidhi sidra waxaan leenahay soo weyno oo noqotii dalkeeda dadkeeda iyo diinteeda wax wanaagsan u tarta gabagabadii barnaamijka ayaa nuurow soo gaarnay heesta ugu dambaysa ee barnaamijka bal haddaad noo soo qabatid caasha mar haddii aanu joogno gabagabadii barnaamijka heestii ugu dambaysana aan dul taagannahay waxaan dhegeystayaasha aan uga tegi doonaa heesta gufaaco iyo fanaanka boqorka codka allahu naxariistee maxamed suleymaan tube iyadoo ayaanan dabcan kusoo gabagabeyneynaa barnaamijka hambalyada iyo heesaha ee toddobaadkan oo idinla soo codsiinayeen anigoo ah cashi ibraahim aadan iyo nuur xasan nuur bukhaari tan iyo kulanti dambe dhegaystayaal waxaan dhammaantiin idinkaga tegaynaa sidaas iyo nabadgelyo
isku hadshee inta aan guntadii wowla rooray gudubtii nin qaba garawaay isku hadshee intaan guntadii wowla rooray gudubtii aniguna garaadkii ka gaabsan waaye adna garashadaadii igaraabi wayde aniguna garaa garashadaadii igaraabi weyde dhibta aan geelaayanay gargaari maysade gudurkaan habeenkii dhaxantay guura awada gudume dhibta aan geelaayanay gargaari maysade gudurkaan habeenkii dhaxantay guura awada gudume naftan guyyo jiidhaal byaa gaadhi wayde waguulad hortaa sidaa geyin horweyne naftan guyyo jiidhaal byaa gaadhi wayde waguulad hortaa sidan geyin horweyne gelinnaysmataago welimaan gayoobine waloo garaaba ruxgaabinaaye agalimaadaego gelinnaysmataago welimaan gayoobine waloo garaaba ruxgaabinaaye Thank inkastuu ningiisii raguugeedaadeegyaay haddan garabkan lala qaban gumiyoodinaaye inkastuu ningiisii raguugeedaadeegyaay haddangiistan lala qaban guryoodimaaye gamammadhan ilaabaa guudkood filsaaree hidagelii abaareed hawlkoon midnaaqaan aawada gudume gamammadan ilaah baa guudkood ilsaare sida geli abaareed hawlgoonnidaqan awada gudume فعال الروب بوحي دابيلا الثوي كيبا كعنكي قادي
mahadsanidin kuwaas waxay ahaayeen nuur xasan nuur nuur buqaari iyo caashicuud oo soo jeedinayay barnaamijka hambalyada iyo heesaha